bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay haatan yihiin kuwa u diyaarsan awoodna u leh baabi'inta al-shabaab dhowaan ay bilaabi doonaan howlgalka dhana maleeshiyada argagixisada al-shabaab shirka wadatashiga wasaaradaha warfaafinta gobolka banaadir iyo warbaahinta madaxa bannaan oo ka socday magaalada garowe ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi ah xarunta puntland qabanqaabada doorashada kursi ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa bulshada ku dhaqan degmada mahada ay ugu baaqay in ay maamulkaas kala shaqeeyaan sugidda ammaanka iyo weliba horumarinta dhinacyada bulshada maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in culamo udiinka soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta bulshada loona baahan yahay inay bulshada soomaaliyeed wacyigeliyaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn maraykanka iyo xulufadiisa oo weerar ku qaaday waddanka suuriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya oo meel weliba aad joogtaan waa afar iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban kusoo dhowaada warkiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay yihiin kuwo u diyaarsan awoodna u leh baabi'inta maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka madaxweynaha ayaa tilmaamay dal aanan ciidan lahayn in uusan waxba adduunka ka ahayn
runtu waa maalin weyn haddii dal uusan ciidan lahayn daarnimadiisu khatar ayay ku jirtaa marka inaan xoojinno ciidankeenna oo aan taageerno oo golaha shacabku ay xoogga saaraan oo weliba nagu adkeeyaan inaan xuquuqda ciidamada qalabka sida aan korrino aanan ka warqabno maxaa yeelay halkan aan fadhinaa waxaan arkay inay ku jiraan xaalad adag waxay ku jiraan ofiisyo waxay fadhiyaan bannaanka waxay ilaalinayaan odaas horarka ah inaysan noogu imaan halkan kanaaca ku qoraysa waxaa laga yaabaa inay u dhaawacmaan inay u dhintaan marka inaan la ognahay oo mar walba xasuusannahay xaaladda adag ay ku jiraan aanan garab ku siinno aanan ku taageerano aanan ku daryeelno waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh iyo xukuumadda waa haddii aan doonayno inaan dalka ka horeyno qulooyinkan horarka ah oo shabaabka ah waxaa aan markhaati doonta ah oo markhaati ka ah inaan soo arkay saddexdii isbuuc aan deganaa wasaaradda gaashaandhigga inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday insha allah maamul xumadaasna waa ka saxeynaa wax alla wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha allah waa naxsantihiin waxaa noo balan ah xildhibaanada sharafta leh inaad mid ahaataan oo aan u wada shaqeyno qaranka soomaaliyeed oo aada la shaqaysaan xukuumadda hadday noqoto sharci dejintii iyo ansixintiiba haddaan midaysan nahay waxaan aaminsannahay inaan shabaabka adkaanayno laakiin haddaan qaybsan nahay waa markaa ay ka faa'iidaysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dee dadka ay leynayaan qaraxyada joogtada ay sameynayaan hoteeladay gelayaan ay u suurtoobayso laakiin haddaan midaysan nahay oo aan u midaysan nahay inaan dalkan dib uga horeyno shabaab waanu u midaysan nahay inaan dowladnimadana dhisno waanu u midaysan nahay inaan ciidanka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaan doono qooyinkaas horarka ah ee al-shabaab saaad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaro ah oo kubad ku ciyaarayo baraawe waa ilmo yar yar ah oo aan qaan gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen miir miira soo dhex dhigeen waxay halkaas kaga deen dhalinyarada afar dhalinyaro ah oo waxba garabsan oo iska ciyaaraya marka macnaheedu waxay tahay waxaa loo yaala howl aan fududeyn ee loo taalla annaga yaanan isu joogin aan isin aan isindha buuxoogin dhibka iyo qaraxyada iyo dagaalka joogtada nagu hayaan shabaab yaa wax walba nooga weyn cadow keliya aan leenahay waa iyaga waxaan u baahan nahay muddo laba sano wax ka yar inaan kulligan usoo wada jeesano dharkan u gashano shacabkana maxaan ku yidhaahdaa ku ogaadino ama ku dhiirigelino ama ku kicino inaan hal meel uga soo warjeesano cadowgaasna wada haysta oo dalkeenna iyo sumcaddeenna iyo iyo dadkeenna ee dhibaatada u geysanaya maalin walba waxaan rajeynayaa insha allah annagu waa soo jeesanay kolleyba idinkana diyaar baa tihiin annagoo gacmaha haysaysano inaan dowladnimada dhisano annagoo gacmaha haysaysano inaan cadowga la dagaalno annagoo gacmaha haysaysano inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii uu dalkan lahaa uu dad dadkiisuna lahayo
qabanqabada doorashada kursi ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyadoo kursigaas uu yahay kii uu ka dhintay allaha u naxariistay xildhibaan bootaan ciise caalin oo horey xanuun ugu geeriyooday dalka indiya waryahayga cumar xasan cali oo haatan ku sugan dhuusamareeb howlo shaqana u jooga ayaa goordhow arrimahaasi nooga warramay waa mahadsantahay maxamed kaafi waxaa lagu wadaa in maalinta beriya magaalada tandusmareeb ay ka dhacdo doorashada kursi ka banaanaaday golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo uu ka baxay allahu naxariista xildhibaan bootaan ciise caalin oo dhawaan ku geeriyooda dalka indiya guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa doorashada qabanaya ergooyinka iyo musharaxiinta ayaa maalintii khamiista ahayd iyo maalintii jibcadaba soo kala gaaray magaalada ilaa iyo saddex musharax ayaa ilaa iminka isdiiwaan geliyay oo u taagan kursigan ay maaragtay galaan oo ay siiyaan waxaana murashaxiinkaasi kamid ah cabdullaahi faarax weliye oo hadda ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxamed elmusaar saaxibeeye oo hore musharax madaxweynaha galmudug soo noqday sidoo kalena wasiirka qorsheynta ee galmudug ahaa marka doorashadan xiise gaar ayay leedahay magaalada dhusumeed oo xarunta galmudug ah oo dhawaan maamulka usoo guuraayana ka dhacaysa amniga magaaladan wanaagsanaa madaxda galmudug maqashay inay maamulka ka maamul ahaan guddiga doorashooyinka qaranka ay ku garabtaagan in doorashada keliya ku qabsoonto bulshada ayaa taaragtii ay ku adeer lahaayeen maanta loo sameynaya sidoo kale murashaxiintana shahaadooyinkii ay musaraxnimada doorashada kaga qayb geli lahaayeen ayaa maanta guddiga doorashooyinku ay siinayaan maalinta beriyana insha allah waxaa dhacaysa doorashadaasi kursiga uu baneeyay allahu naxariistay marxuum bootaan ciise caalin oo ka mid ahaa baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan xubnaha golaha shacabka
waa mahadsantaha cumar xasan cali maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa bulshada ku dhaqan degmada mahadaay ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee degmadaas guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo maamulka maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa warbaahinta la hadla waxa uuna yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno xili wareejintan oo aan ku wareejinayno walaalkeen axmed xuseen afrax kaa oo aan isleeyahay waxaa loo doortay ama waxaa loo egmaday shaqatii ugu adkeed maalin aad u qiimo badan waxaana keennay guddoomiye axmed xuseen afrax oo loo wakiishay inuu noqdo guddoomiyaha degmada mahaday shacbiga reer mahaday dalabkoodii iyo baahiyaadkoodii aan ka turjumnay asiga ayaana loo keeno mar labaad dib loogu soo celiyey runtii waxaan leenahay dadka ku dhaqan degmada mahaday waxaan leenahay la shaqeeya maamulka cusub si hufan ula shaqeeya si degmadanu ay uga baxdo dhibaatooyinka ay ku jirto
ku wareejinno gudoomiyaha degmada mahaday iyo ku-xogeenadiisa oo maadaama maalmahan maamulaan ahaayeen ayaan maanta meeshaan u nimid waa ilaahay mahadiis waxay ku jirtaa gobolka shabeellada dhexe degmooyinka ugu dhaqaalaha badan leh maantana waxay joogtaa degmada ugu dhaqaalaha yarlawa waxaan rabnaa inaad maamulka degmada la shaqaysiin ammaanka kala shaqaysiin cadowga kala shaqaysiin maamulkiinna waa maamulkiinni waxa uu diyaar idin leeyahay inuu gacmo fura idinkula shaqeeyo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda iyo arrimaha bulshada oo inoo warramayay asagoo ku sugan magaalada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe wargorowna soo gaara ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu saaka safar ugu hanbaxay dalka sacuudi arabiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qeybgeli doona shir madaxeedka jaamacadda carabta oo ka dhacaya dalkaasi sacuudiga wixii warara oo dhegeystayaal kusoo kordhaa safarka madaxweynaha wararkeena kale ee soo socda ayaana kugu soo gudbin doonaa shirka wasaaradaha warfaafinta iyo gobolka banaadir iyo warbaahinta madaxa bannaan ee ka socday magaalada garowe ayaa maanta lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo waryahayga cabdishakuur cali axmed oo haatan ku sugan magaalada garowe ayaa ka waramaya shirkaas maanta lasoo gabagabeynayo waa mahadsan tahay maxamakaasi magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya waxaa maanta lagu soo gabagabeyn doonaa shirkii warfaafinta waxaa shirka ka qaybgelaya wasiirka warfaafinta federaalka wasiirada dowlad goboleedyada dhinaca warfaafinta iyo sidoo kale khubaro dhinaca warfaafinta iyo weliba wariyaasha madaxa banaan shirka maalintii bilowday ayaa ayay bilaabatay dooda la xiriirta warfaafinta iyo doorkooda ay ka qaadan karaan wax kabedelka wadanka iyo horumarintiisa waxaa laga hadlayay qodobo muhiima oo ay kamid tahay sidii loo mideyn lahaa fariimaha warbaahinta dawliga ah agaala warbaahinta qaranka ee federaalka iyo warbaahinta dowlad goboleedyada waxaa kaloo jirtay in maalinkii xigay laga hadlayay xeerka saxaafadda iyo halka uu marayo oo bixin dheer laga dhegaystay guddiga golaha shacabka u qaabisan dhinaca warfaafinta oo hadda xeerka gacanta ku haya kadib markii wasaaradda warfaafintu ay dibweegis ku samaysay una gudbisay golaha wasiirada oo ay meel mariyeen si toosanaa loo hogeeyay golaha shacabka oo akrintiisa kuwa dalkaas uu ku maray marka ayaana waxay ballan qaadeen in bisha joonwas la gaaro xeerka uu kasoo dhamaan doono baarlamaanka madaxweynuhuna uu saxiixi doono sida ay rajeynayaan marka doodihii soo socday ilaa maalinkii arbacada ahayd ayaa maanta lasoo gabagabeyn doonaa waxaa laga soo saari doonaa warwarkiyeed ku qotoma wixii kasoo baxay intuu shirka socday waxaa si mudan in maalinkii shala ahayd wafdiga wasiirada hogaaminaya kusmaa wasiirka warfaafinta ay la kulmeen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaa kaloo jirta inay ka qayb galeen shir weyn oo looga hadlayay tiknolojiyadda soomaaliya waxaa kaloo ay wafdigu tageen meelo loogu talagalay dalxiiska oo ay soo eegayeen magaalada garowe iyo sida u taalanka shirka maanta ayaa lasoo gabagabay doonaa sidaas ayaana howluu ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay
waa mahadsantaa kaasi wuxuu ahaa waryahayga cabdishakuur cali axmed asagoo ku sugan garowe ayuu qadka telefoonka goordhow inoogu warramay maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in culamo udiinka soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin bulshada loona baahan yahay in ay si wanaagsan uga qayb qaataan wacyigelinta bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso ayaa sheegay in loo baahan yahay in culamo udiinka soomaaliyeed bulshada si weyn ay u wacyigeliyaan xilligan la joogo
runtii sharaf weyn bay aniga iyo shacabka muqdishoba u tahay inaan maanta soo ziyaaranno diyaaradii sheeqeynka oo lagu qabtay mowlacan macalinuur mowlacan aniga markaan carruurta ahaa mowlacii aan wax ka bartay imaan jiray waaye marka wuxuu ii leeyahay ahmiyad gaara sidoo kale in shalay halkan lagu qabto shirkii caalamiga ahaa ee suufiyiinta muqdishona ka dhaco iyadana waxaa mahaddeed iska leh khaliif cabdiqaadir macalinuur oo runtii ah qof aragti dheer leh mu'asasadii macalinuurna horey u sii waday aabbihiisna ahaa oday runtii xushmad iyo karaamad ku dhexleh bulshada siyaaradeenna marka waxay ka dhigan tahay kow inaan bulshada muqdisho ku baraarujinno tusno ahamiyadda siyaarada mowlaca macalinoor rabnana in shacabkao dhan ay ku xirmaan si ay ajar iyo xasanaba uga helaan oo adduun iyo aakhiraba marka runtii sharaf weynay noo tahay sidoo kale in saddex-iyo toban dal culimmadooda ay yimaadaan oo runtii iyadana waxay tahay mid khibrad ay ka faa'iidaysanayaan culimmada soomaaliyeed
waa hagaag ugu dambayntiina maraykanka iyo xulufadiisa ayaa weerar ku qaaday waddanka suuriya wadamada maraykanka iyo faransiiska iyo sidoo kale britain ayaa duqeymo ay kaga jawaabayaan sunta lagu buufiyey shacabka suuriya waxa ay ka bilaabeen qaybo ka mida dalkaasi suuriya qaar ka mida wadamadan ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay jawaab u tahay suntii horey lagu buufiyey shacabka dalka suuriya suuriya ayaa horey waxaa uga socday dagaalo sokeeye kuwaas oo sababay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wadamada ruushka iyo sidoo kale maraykanka ayaa muddooyinka ugu dambeeyey isugu hanjabayay dagaalada ka socda dalkaasi suuriya iyadoo maraykanka uu sheegay isagay xulufadiisa inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinka dowladda suuriya ee ka geysanaysa gudaha dalkaasi suuriya iyadoo sidoo kale ruushku uu taageersan yahay dowladda suuriya ee madaxweyne bishaar al asad uu hogaamiyo warkii oo dhegeystayaal subaxnimadan aad kala socoteen rediyo muqdisho waa naga inta